madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa magacaabay guddiga heer qaran kuwaasi oo qiimeyn ku samayn doona khasaaraha iyo taakulada dabkii ka kacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan cige ayaa ku dhawaaqay guddiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro maanta oo ay taariikhdu tahay lixdii bishii labaad labada kun iyo shan iyo labaatanka wuxuu magacaabay guddiga heer qaran ee qiimaynta khasaaraha iyo taakulada dabkii suuqa idaacadda kaa soo dhacay labadii saddexdii bishii labaad labada kun iyo shan iyo labaatanka ku socota dhammaan mas-uuliyiinta hoos ku qoran sida aad ka sida aad ka warqabtaan waxaa jirta masiibada dabku inay nagu soo noqnoqotay beryahan dambe dabkaasi oo inta badan ka dhaca goobaha ganacsiga masiibada dabkuna waxay khasaare ballaaran u geysataa hantida dadka shacabka ah nafta aadamaha iyo sidoo kale dhaqaalaha guud ee dalka masiibadu dabku waxaa kale ka dhacaa goobaha degsiimooyinka ah ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ahi isaga oo sababa inay gubtaan guryo badan oo ay ku noolaayeen dad danyar ahi sidoo kalena ay ku naf waayaan dad shicib ahi haddaba aniga oo maanka ku haya mas-uuliyadda xukuumadda ka saaran daryeelka iyo guurmud ufidinta dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoolo waayey dabkii ka dhacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa sidoo kalena yaqiinsan mas-uuliyadda xukuumadda ka saaran xal u helidda masiibooyinka dabka ee beryahan dambe inagu soo noqnoqotaa waxaan idiin waxaan idiin magacaabay inaad noqotaan guddida heer qaran ee qiimaynta khasaaraha iyo taakulaynta taakulada dabkii suuqa idaacadda oo u xil saaran howlaha soo socda kow soo qiimaynta khasaaraha uu geystay dabkii ka dhacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa guddigani ayaa qiimeen iyo taakulan waxay ku samayn doonaan khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa